ragga intooda badan waxaa lagu yaqaan inay adkaysi ka muujiyaan wax kasta oo dhibaato ah oo noloshooda soo wajaha laakiin mararka qaar hamiga qofku ka qabo inuu astareeliya dego ayaa baaba-ah marka qoysku ka burburo oo xaaladdu faraha ka baxdo khubarada caafimaadka ayaa sheegay in dareenkaaga iyo waxa ku haysta oo aad dadka la wadaagto aysan ahayn calaamad muujinaysa jiljileec inaad nolol fiican ka samaysato austareeliya waa hami ay wadaagaan dad badan oo dalka ku cusub laakiin hamigaas ayaa waxaa wajihi kara caqabado ku dhammaan kara in qofka qoyskiisu burburo jessica harkins oo isku duwo ka ah settlement services international ayaa ka shaqeysaa barnaamij lagu xoojinayo qoysaska oo loogu talagalay ragga da-doodu ka weyntahay siddeed iyo toban oo gacanka hadal iyo tacadiyo kale waxay sharaxaysaa in barnaamijyada lagu bedelayo habdhaqanka ragga ay australia ka socdeen labaatankii sane ee u dambeysay laakiin si cidna aan looga tegin la sameeyey kuwa loogu talagalay dadka dhaqamada kala duwan si looga caawiyo la qabsiga nolosha cusub ee australia sababta barnaamijyadan loo soo dejiyay hadda in waa in la garowsaday in barnaamijyadii hore loogu adeegi jiray oo keliya ragga afka ingiliishka ku hadla oo caddaanka ah inta badanna aan lagu caawin ama la fahmin baahida ay qabaan ragga dhaqamada kala duwan waxaa dhici jirtay in raggaas aan la caawin maadaama aysan jirin isticmaalka turjubaanadu barnaamijyada dhisidda ama xoojinta qoyska waxaa lagu bixiyey lix iyo toban asbuuc luqadaha carabiga iyo taamilka harkins ayaa sheegtay in hadda laga shaqaynayo qeybta afka hasaraagiga la yidhaahdo bulshooyinkan waxaan u dooranay ayay maadaama aan la soo shaqaynay dad ayaana ka naqaan bulshadaasi ma jiraan caddaymo muujinaya in bulshooyinkaasi ay rabshada qoysku ku badan yihiin waxaan kaloo ognahay in haweenka ka soo jeeda bulshooyinka soo galootiga ah ay caqabado badan la kulmaan gasaan nowjam oo lubnaan ku dhashay bixiyana casharada barnaamijkan ayaa sheegay in dhaqamada qaarkood ragga loo arko inay yihiin madaxa qoyska waa in la maqla ayuu yidri waana in la raaco talada ragga laakiin dhanka kale waxaa jira wareer iyo dhibaato uga imanaysa la qabsashada iyo degidda dalka maadaama uu aaminsan yahay ninku inay tahay inuu reerka u shaqeeyo siddeetan boqolkiiba ayuu yidhi gasaan ragga aan la hadalnay dalkoodii waxay ku ahaayeen rag xirfad leh hadda markay dalkan yimaadeenna shaqola-aan ayay noqdeen taasaana xaaladoodii uga sii dartay nojam ayaa sheegay in raggan ay isugu darsameen dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin dhaqanka ay aaminsan yihiin qayimka noloshooda waxa uu qofku aaminsan yahay iyo waxa uu dalkan ka filayay iyo sida uu u haysto in raganimadu ay tahay waxaa ka mida buu yidhi inay aaminsan yihiin in haddii qofku uu ooyo uusan nin ahayn haddii caawimaad uu codsado uu jilicsanaan muujinayo laakiin ninku waa bini aadan oo dareen buuxa leh haddii aadan ilaalin dareenkaasna saameynteeda ayay leedahay ayuu yidhi sida uu sheegay docor sumba ninday oo ka shaqaynaya mashruuc la yidhaahdo the good life project oo qeyb ka ah relationship australia garabkeeda south australia waxa ay leedahay garawsiga iyo wax ka qabashada caqabadaha hortaagan nolosha fiican waa tallaabooyinka ugu horeeya oo isbeddel fiican loo samayn karo the good life project waxaa loogu talagalay in wax lagu baro ragga haweenka iyo dhallinyarada afrikaanka ah ee degan magaalada adelaide oo la baro arrimaha la xiriira rabshada qoyska dr nday waxay ku dhiiragelinaysaa xubnaha bulshada in qof walbaa fahmo aragtida qofka kale iyo khibradooda si ay ula qeybsadaan nolosha australia mararka qaarkood doorkii ragga iyo haweenka oo isbedelay ayaa macnaheedu yahay in si kale ay dadku u dhaqmaan waxaa jira yool dadku wada leeyihiin ama ay ka midaysan yihiin waxaa jira himilo dadka ka dhaxaysa marka dadku waa inay yidhaahdaan sidee baan wax uga qaban karaa dhibaatooyinka aan wajahayo waxaan rabnaa in reerkoynu ku noolaadaan nolol farxad leh waxaan rabaa in caruurtu iskuul aadaan waxaan rabnaa shaqo fiican iyo guri fiican intaasoo dhanna waa macquul andrew king waa maamule ka tirsan relationship australia garabkeeda new south wales waxaana uu ku takhasusay caafimaadka ragga wuxuu ku talinayaa in isbeddel la sameeyo si aad magac fiican uga tagtid carruurtaada How do you want your children to, when they turn 18, what would you like them to sidee say doonaysaa in about carruurtaadu you?
noqdaan markay siddeed iyo I really toban jirsadaan appreciated maxaad that jeclaan you- lahayd inay and what kaa would be the sheegaan end of their ma sentence?
jeclaan lahayd inay ku dhahaan aabba waad mahadsan tahay waana kaaga mahad celinayaa jimladaha aad rabtid iyo hadalka carruurtaadu waa inay kuwaas ku soo dhammaadaan ayuu yidhi isaaq wuxuu bixinayaa casharada goodlight project wuxuuna ku noolaan jiray yurub haddana waxauu degan yahay adelaide wuxuu qirayaa in wax badan iska bedeleen fahamkiisa ku saabsan doorka ragga wixii ka dambeeyey markuu kasoo tegay ivory coast toban sano ka hor wuxuu sheegay in mashruucan lagu doonayo in wadahadal loogu furo dadka cusub iyo caqabadaha ka haysta dalkan caadiyan ayuu yidhi caqabado ayaa jira maadaama nidaamka australia uu ka duwan yahay kii wadamadii qofka uu ka yimid marka mararka qaarkood qof qof ayaanu ula hadalnaa ama koox koox si aanu ula socodsiino waxa dalkan ka jira iyo waxyaalaha la ogol yahay iyo kuwa aan la ogolayn king ayaa isna sheegay in raggu inta badan ay dareenkooda ku ku cabiraan si ku salaysan sidii raganimada looga yaqaanay dalkii ay ka yimaadeen iyo markay soo korayeen raggu waxay barteen ayuu yidhi inay waxay dareemayaan qariyaan nasiib darrase markii aad sii weynaato oo aad qoys yeelato waa lagama maarmaan inaad dareenkaaga la wadaagto dadka mana aha haddii aad sidaas yeesho inaad tahay qof jilicsan ee waa geesinimo ayuu yidhi king ayaa intaa ku daray in haddii qofku dareenkiisa uu qariyo ay marka dambe sidii volkaanihii u qarxi karto taasoo keeni karta dhaqan ah, gacanka hadala waa sidii dhalo coca-cola oo kale oo iyadoo xiran la ruxay marka la furana cabitaanka ayaa ka soo qarxaya ayuu yidhi wuxuu ku talinayaa inaad dadka la hadasho oo aad raadsato taageerada dadka xirfadleyda ah ka hor inta aysan arrintu heer xun gaarin wuxuu intaa ku daray in wadahadalka fiican ay ka mid tahay inaad si deggan u dhegaysato oo aad ixtiraamto aragtida dadka kale adoo fikradaada si wanaagsan u dhiibanaya nowajam ayaa sheegay in mashruucan lagu arkay isbeddel fiican oo ku dhacay rag markoodii hore xishoon jiray oo aan ka hadli jirin dareenkooda nolosha qoyskooda ayaa isbeddeshay buu yidhi qiimaha noloshooda ayaa isbeddeshay tusaale ahaan nin mar walba la murmi jiray qoyskiisa oo sharciyan ay kala tageen oo hoteel ku nool ayaa nagu soo noqday oo noo sheegay in hadda uu bartay sida dareenkiisa uu u muujin lahaa inay xaaskiisa kala aragti duwanaan karaan iyagoo aan isku qaylin ama murmin dr indey ayaa sheegay in rabshada qoyska inta badan loo arko arrin aan laga hadlin isbeddel weynna ay dhici karto haddii dadku si furan u wada hadlaan waxaad macluumaad dheeraada ka heli kartaa barnaamijka relationship australia qaybihiisa kala duwan ee dalka adoo waci kara hal saddex eber eber saddex lix afar laba toddobo toddobo caafimaadka raggana waxaad wici kartaa ee mainsline australia oo hal saddex eber eber toddoba sideed sagaal sagaal toddoba sideed labaatan iyo afartii saacadoodba waa uu furan yahay haddii aad u baahan tahay taageero turjumaada waxaad wici kartaa adeega turjumaanada oo ah hal saddex hal afar shan eber